جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saakaha duwaale idmo aan idinkugu haynana waxaa ka mid a howlgalle kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya dad shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn diyaaradaha cadowga ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe madaxa kooxda riddada ayaa sheegay in mas-uuliyiinta maamulka shahaadala dirirka ee jubbaland ay halis ugu jiraan inay ku maashoodaan biyaha badda kadib markii ay ka go'doomiyeen dhanka hawada xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in la wareegidda mujaahidiintu ay la wareegeen deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe ay muujisay fashilka ku yimid duulaankii lagu qaaday wilaayaadka islaamiga boqolaal ka mida bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo wilaayada islaamiga ee galgaduud ay ka fulisay magaaladaas maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayadaas sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan maxaan ka ognahay sida uu soonku daawo ugu yahay xanuunnada raaga ee dadku ay la nool yihiin جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa isniin shan iyo labaatanka shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgalle kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal laba qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawo waxayna qaraxyadaasi la beegsadeen bar kontarool iyo guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada qaraxa ka dhacay barta kontarool waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ah ee degmada buulamareer dhanka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari kooyal ah oo ay la socdeen askar saliibiyiinta kenya ka tirsan gaariga ayaa ka baxay magaalada mandheera waxaana uu ku sii jeeday degmada raamo gaariga kooyalka ah ee qaraxa uu haleelay ayaa goobta ku basbeelay waxaana sidoo kale halaagsamay askartii saliibiyiinta kenya ee gaariga la socday dad shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn diyaaradaha cadowga ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in dad shacaba dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen duqeyn diyaaradaha gaalada ay ka geysteen deegaano hoostaga degmada mahadaay ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay halka afar kala dhaawacyo ay kasoo gaareen kadib markii diyaarad daroon ay beegsatay qoys deganaa bannaanka deegaanka caadlay sida ay sheegayeen dad goobjoogayaal ah diyaaradda ayaa gantaa leeshii qoyska xilli ay ku sugnaayeen gurigooda cooshad ka samaysan qofka dhintay ayaa lagu magacaabi jiray shiiraar cabdi biib waxayna dhaawac ay soo gaareen ilaa iyo afar qof oo shacab ah maleeshiyaadka murtadiinta ee bangarafta loo yaqaano ayaa madaafiic ku garaacay deegaano ay ku sugnaayeen dad iskugu jira xoolodhaqato iyo beeriley ee duleedka degmada mahadaay diyaaradaha cadowga ee dowladaha mareykanka iyo turkiga ayaa sanadadii lasoo dhaafay duqeymo dad badan ay ku dhinteen ka geystay deegaano ka tirsan labada shabeelle hiiraan iyo galgaduud mahadsanid casaam kooxda riddada ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta maamulka shahaadala dirirka ee jubbaland ay halis ugu jiraan inay ku maashoodaan biyaha badda kadib markii ay ka go'doomiyeen dhanka hawada warbixintan waxaa inoo diyaariyey nuur cali warsame abuushayba xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in xayiraadda dhanka diyaaradaha ee ay kusoo rogeen madaxda maamulka shahaardirirka jubbaland uu dhaqangal noqday islamarkaana uu saameyn dheliyey isagoo hadal ka jeedinayay madal siyaasadeed ayuu ku eedeeyey axmed madoobey inuu caburinoo ku hayo shacabka ku dhaqan deegaano ka tirsan jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa soo hadal qaaday in mas-uuliyiinta maamulka ay isku magacaabay jubbaland ay safar khataro badan leh ku galaan badweynta hindiya marka ay rabaan inay aadaan dhanka waddanka kenya xamse cabdi barre wuxuu intaasi ku daray in madaxda maamulka shaqaldirarka jubbaland ay halis ugu jiraan inay ku daataan badda marka ay u safrayaan magaalada nairobi maadaama ay isticmaalayaan doomo aan tayo badan lahayn diyaaradihii baa dad ka saaranya maxaa dadkii saaran adaaba dadkii oo dhan taasbi baan maxay ahee xabsi guri geliyey adigaaba intaad ka saartay meel hebla doomo dadkii ay raacayaan markay nairobi socdaan madaxdii halis ay ugu jiraan in ay ku qarqoomaan badaha ayay halis ugu jiraan ayadoo lagu qasbaayo oo la leeyahay sidaas sameey waa mushkilad jirta oo xaqiiqo ah khilaafka u dhexeeya hogaanka kooxda riddada soomaaliya iyo murtad axmed madoobe ayaa sababay in magaalooyinka kismaayo dhoobley afmadow iyo doolow lagu soo rogay xiraad dhanka hawada ah balse hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa safar dibadda ah ku aado diyaarad khaas ah oo ay leedahay dowladda kaafiradda kenya axmed madoobe oo maalmo ka hor hadlayay ayaa eedeyn kulul u jeediyey xasan gurguurta isagoona ku dhawaaqay inaysan wax aqoonsi ah u hayn kooxda riddada soomaaliya mahadsanid abushayba xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in la wareegidda mujaahidiintu ay la wareegeen deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe ay muujisay fashilka ku yimid duulaankii lagu qaaday wilaayaadka islaamiga warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed xildhibaan buraale oo ka mid ah baarlamaanka riddada ayaa sheegay in la wareegitaanka mujaahidiinta ee deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ay ku timid kadib markii ay fashilmeen maleeshiyaadkii iyo maamulkii riddada hirshabeelle ee ku sugnaa deegaanada mujaahidiintu qabsadeen ee shabeellada dhexe waxa uu ku eedeeyey maamulka cali guudlaawe inay dhinac weliba ku fashilmeen oo xitaa ay difaacan waayeen shabeellada dhexe oo uu sheegay inay tahay halka keliya oo uu maamulka hirshabeelle ka taliyo
shabeellada dhex meelo ka mid ah oo shalay daraad ay ka dhaceen shabaabna waa taqaanaa mar walbo dagaalku uu daaho oo cabaar laga nastan way soo rogaal celiyaan dayacaas iyo dhibaatadaasna waxaa waaye maamulka husheega hirshabeelle waaye runtii meeshii mas-uuliyadda ka ahaayeen ee ay joogeen weliba jowhar agaheeda ahayd waxaa moodaa in dayac badan oo ka jiro dayac badan oo ka jiro abaabul ma lahan waxay leeyihin daraawiish ciidamaan samaynay wax ay iska bedeleen ma lahan annagu waa fahm ma fahmi karno mar haddii aynan hirshabelle hadda hiiraan dagaaladeeda aynan shaqo ku lahayn aynan waxba ka qabanin shabeellada dhexoo inta badan hirshabelle ay joogtona dayacaas oo ka yimaado almuhim qaladka meeshaas ka jiro waxaan arkayna ciidamaan tababarnay dheheen oo daraawiisha meeshaan geynay dheheen haddana dhulkii waa la qabsaday maamulkii ay magacaabeen iyo ciddii meeshaas ay u dhiibteen iyo ayagaba mas-uuliyadooda ayagaa qaadaayo ayagaa qaadaayo ayagaa mas-uuliyadooda qaadaayo habacsanaantooda iyo maamulxumadooda ayna ku imaado inay shabaab meelahaas qabsadaan hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ay isa soo tarayeen xubnaha murtadiinta ee ka hadlayay qabsashada mujaahidiintu ay qabsadeen deegaano ka tirsan wilaayadaha shabeellada dhexe taas oo qaarkood ay ku tilmaameen inay ka dhigan tahay in mujaahidiintu soomaaliya kala bar ay la wareegeen mahadsanid cabdiqani boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo wilaayada islaamiga ee galgaduud ay ka fulisay magaaladaas sida warbixintan uu ku hayo yaasir maxamed
munaasabadani ayaa ahayd mid lagu soo gebagabeynayay dowro socotay in muddo ah oo loo qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud dowrada oo socotay muddo laba bilood ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan shan boqol oo ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada caalbuur iyadoona haweenku ay dowradaasi ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah waxaana munaasabadda gebagabada dowladani oo ka dhacday degmada caalbuur kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud ugu horreyntii haweenka muslimaadka ah ee dowrada loo soo xiray ayaa goobta kusoo bandhigay qayb ka mid ah duruustii ay dowrada ku qaateen
لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاث التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب باللغة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام أين ولد وأين مات كم كان أمره ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومات في المدينة وعمره 63 سنة bismillaahi magaca allah ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista guud naxariistay alraxiimi naxariista gaarka naxariistay oo muuminiinta u naxariistay alxamdulilaahi mahad dhammaanteed alle u sugnaatay allihii rabbilcaalamiin caalamka rabbigooda ahaay arraxmaan allihii naxariista guud naxariista alraxiimi naxariista qaaska naxariistay maaliki yowmidiin allihii maalinta abaalmarinta boqorkeeda ahaay iyaaka adiga ayaan allow nacbudu ku caabudayaa iyaaka adiga ayaan allow keligaa nastaciinu ku kaalmo weydiisanayna كم شروط وجوب الصوم؟ شروط وجوب الصوم خمسة وهي الإسلام العقل البلوغ القدرة على الصوم عدم المانع sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid isagoona kelimad dhiirigelin ah u jeediyey haweenka muslimaadka ah ee dowrada loo soo xiray
maktabka dacwada gobolka iyo raggiisa iyo gabdhaha runtii dowladan ama xamladan soo mushaarakeeyey wakhtiga labada bilood ah xamlada socotay runtii jazaahum allahu khayran juhdigay soo bixiyeen wakhti ayay bixiyeen oo maaragtay laba bilood ma yara marka loo fiiriyo waa dowlada uga dheer gabdhaha ceelbuur aad iyo aad ay u dadaaleen insha allahu tacaala waana buraarajiin dee cilmi barashada waa socotay haddana waa socon doontaa marmar marka waxaa la rabaa dowlada bimacnaa waa kulan in macluumaad badan la qaato oo maaragtay majaalaad kala gedisan ayaa looga talagalay taas marka kadibna insha allahu tacaala waxbarashadu waa iska socon doontaa qof walbana meesha wax u joogeen uu ku wadan doonaa marka ilaahayba ku mahadsan subxaana wa tacaala cilmigaasi loo fidhiyey loo socday oo maaragtay wax badan ilaahay ammaanay oo nabi sala allahu aleyhi wasalama uu ammaanay ilaahay ajarkiisa ilaahay idin siiyo insha allahu tacaala intii cashar bixinaysay iyo intii baranaysay maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa wada dowlaad diini ah oo loo qabanaya bulshada qeybaheeda kala duwan si saro loogu qaado aqoonta heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan wilaayada galgaduud
mahadsanid yaasir maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya saraakiil caafimaad oo ka socda maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe oo soo gaaray degmada bu'aale ayaa fuliyey adeegyo caafimaad oo si weyn ay ugu diirsadeen bulshada ku dhaqan degmadan waxaana ka faa'iidaystay boqolaal ruux oo la dhibanaa xanuunna kala duwan muddadii ay ku sugnaayeen degmada bu'aale waxa ay qabteen baaritaanno qalliinno iyo weliba dawo lacag la'aan ah waxaana dhakhaatiirtan ay shaqaynayeen inta badan maalinkii oo dhan si ay u baahitiraan bulshada ay mas-uulka ka yihiin intii ay socotay hawshan caafimaad ayay idaacadda islaamiga andalus booqatay cisbitalka weyn ee degmada bu'aale oo hawshu ka socotay waxaana ay la kulantay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan caafimaad ee maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe ay ka heleen bismillaah magacayga waxaa lahaa cabdiraxmaan samow ibraahim aan lahaa alxamdulilah magaalada bu'aalaan ku noolahay haddee ilaahay subxaana watacaala mahadsan daawo socotaan noo timid daawo socotaan noo timid ilaahay subxaana watacaala noo soo adeejiyey ummadda islaamka khayr allaha siiyo annaga laftirkeen hadda waa iska yar xanuunsaneen dhabarkaa iyo meelaha nalaga haya dee waa xaaladda waa fahm weyne insha allah hadda inaan fahanaan rajaynaa daawo fiicanna waa nala siiye oo tayo leh maasha allah ilaahay baa ku mahadsan daawo wanaag badan oo qaybo badan ayaa nala siinayaa halisaan u seexanay maanta markuu waaga beri maan maqalni daawo ayaa la bixinayaa waan soo baxnay isbitaalkaan imaadnay hadii ilaahay ku idmo daawo nadiif oo casri baa nala siiyey kumbiyuutarro shaybaar hayu nuuc waana la baari lacag la'aan daawada lacag la'aan bugaal waxaa ka socdaa alxamdu alshukr rabbilcaalamiin daawaana loo keenay oo lacag aan ahayn islaamka kulli waa la baaray ninkii cudur laga helay ninkii caafimaad qaba alxamdulilah ilaaha ku mahadsan madaxood kor allaha ka dhig walaayada maya maya daawo lacag la'aana noola siiya anaga maasha allah maxaa la jireenoo meel kasta waan tegi jirna daawo maxaa la jira lacaga noo laga qaadan jira haddana daawo lacag la'aan ayaa maxaa la jira noola siinaya ninka dhehe maxaa la jireenoo bu-aana dhakhaatiiraa tagta lacaga naa laga qaata been iyo kadaa ayuu sheegaya qofkaas saraakiisha maktabka caafimaadka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ii sheegay in hawshan mid la mid ah ay kasoo qaban doonaan deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada bu'aale si adeegan uu u wada gaaro bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan miyi iyo magaalo intaba waad mahadsan tahay bukhaari ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan maxaan ka ognahay sida uu soonku daawo ugu yahay xanuunada raaga ee dadku ay la nool yihiin warbixintan waxaa qalinka u qaatay halkanna ka soo jeedinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani sida ay ku warramayaan daraasadaha caalamiga ah ee caafimaadka waxaa la ogaaday in soonka uu dawo u yahay xanuuno badan oo ka mida kuwa joogtada ah ee la nool qofka sida dhiigkarka sokorowga kolesteroolka xanuunada ku dhaca beerka caabuqyada kala duwan sida infekshanada iyo cudurka kansarka iyo kuwo kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin xanuunada ruuxiga ee nafta la xidhiidha hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay ku sheegaan oo soo xiganaysa daraasado dhowr ah waxa ay sheegtay in soonku uu xal dawo ah u noqday xanuunada sokorta dhiigkarka iyo xanuunka sagta qalbiya ama vaaliga waxa loo yaqaano oo ah maskaxda oo dhiig ku furma xanuunada joogtada ah ee ku dhaca sanbabada sokorta ayaa waxaa la iska weydiin karaa qofka ay hayso sidee ayuu gaajada ugu dulqaadan karaa maadaama uu doonayo in uu soomo haweeney dhakhtarad ah oo lagu magacaabo qubaashi ayaa waxa ay sheegtay in soonka laga helayo jadwal wanaagsan oo qofka xanuunka sokorta qabaahi uu ku maarayn karo xaaladihiisa caafimadeed waxa ay tilmaantay haweeneydan dhakhtaradda ah qofka soomi kara inuu yahay qofka qaba nuuca labaad ee sokorowga waxay sababtu u tiirinaysaa qofka la nool sokorta gaajada waa ay u daran tahay haddana waxaa lagu talinayaa in qofka uu ka faa'iidaysto soonka iyadoo xaaladda caafimadeed ee bukaanka lala soconayo cilmi ahaan markaynu eegno haddii aynu soonno jirkeenna maxaa ku dhacaya ama sidee ayuu u shaqaynayaa
So over here we have a start of a fast, and we go 24 hours, 48, and 72. So there's a lot of really magical things that happen when you fast. Our bodies have developed over a long period of time.
waxaa jira faa'iidooyin uu soonka u leeyahay jirkeenna haddii aan soonno muddo dheer waxaana ka mid ah inuu jirkeenna hagaago sidaa darteed jirkeenna uma habboona cunista joogtada ah maxaase jirkaaga ka dhexdhacaya markaad sooman tahay saamaynta faa'iidada leh ee soonka muddo laba-iyo toban saacadood ah waxaa dhacaya koror ku yimaada hormoonka kobaca ee loo yaqaano growth hormone hormoonkaas waxa uu xiriir la leeyahay ka hortagga gabowga burburinta dufanka daryeelka muruqyada iyo isdhexgalka borotiinka sida uu leeyahay dhakhtarka lagu magacaabo doctor eric beck oo ka faalooda arrimaha caafimaadka marka loo eego cilmiga biolojiga wax la yidhaahdo waxaa jira otofaji oo ah shaqo lagama maarmaan u ah jirkeenna oo si weyn kaga dhacda gaar ahaan xilliyada jirku uu dareemo gaajada brofeesarka cilmi baaraha ee u dhashay dalka jabaan islamarkaana lagu magacaabo yoshionaro hosomi oo sannadkii laba kun lix iyo tobankii ku guulaystay biladda dhakhtarnimo oo ay bixiso hay-addaas ayaa waxa uu ku guulaystay cilmi baaris sheegaysa in soonku uu caafimaad u yahay xanuuno badan waxa uuna dhakhtarka uu aad u faahfaahiyey shaqada uu qabto atofaji atofaji waa shaqo hab dabiici ah oga dhacda jirkeenna taas oo ah in jirka la nadiifiyo lana hagaajiyo ereyga atofaji waxa uu ka yimid laba qayb owto oo macnaheedu yahay nafta iyo faji oo macnaheedu yahay cunid ama cunista sidaa darteed otofaji waa cunista nafta oo naftu maxay cunaysaa ama habka uu jirka uu u burburiyo una soo celiyo qaybaha aan shaqaynaynin ee unugyada sida borotiinada dhaawacan ama waxyaabaha kale ee aan loo baahnayn marka uu dhaco atofaji unugyada waxay isticmaalaan habkan si ay u kala furfuraan qaybaha aan shaqaynayn ee unugyada una celiyaan qaybaha muhiimka ah ee jirka tani waxa ay ka caawisaa jirka inuu iska nadiifiyo hagaajiyana caafimaadka unugyada iyo inuu ka hortago dhibaatooyinka caafimaad darrada keeni kara sida kansarka iyo xanuunada kale atofaji waxa ay si gaar ah muhiim u tahay marka aad sooman tahay maadaama habkani uu si gaar ah u dhaco marka jirku uu baahan yahay uuna xilligaas ka faa'iidaysto khayraadkiisa gudaha doctor eric beck oo ka faalooda arrimaha caafimaadka waxa uu boorinayaa in wakhti dheer la soomo si shaqooyinkaas kala duwan ee jirka ka dhacaya si hufan loo qabto Then what you can do is periodic prolonged fasting to achieve additional health benefits, uh, whether it's for your immune system because you have an autoimmune uh, problem or you just want to look younger with your skin, uh, or you want more brain cells, You want better heart function, better gut function, uh, or let's say you have cancer and you want to uh, improve that. Because one thing that fasting will do is it will increase your resistance to stress.
ugu dambayntiina sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka hadlaya sirta soonka ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay faa'iido weyn u leedahay bani aadamka islamarkaana ay tahay in dadkeennu ay ku dadaalaan soonka maalan haddaynu gaadhi ka soo qaadno gaadhigu hadduu kharaabo maxaa la sameeyaa haddii uu kolba aad samayso oo cilladoobo samayso oo cilladoobo marka dambe waxaad tidhahdaa war kan dhaqaalaha gelaya waxa ayaa ka badanba samayntiise tuuro mid cusub iibso socanka maaha system jidhku wuxuu leeyahay system odhanaya unuga marka inbutkiisu ay ka badato outputkiisa enerjiga iyo wuxuu isticmaalaya marka uu ka bato shaqada uu qabanayo waxaa la yidhahaa unugan ha laga takhalluso waa la dilaa dabeetana markuu unugaas gaboobay ama tamar darreeyey ama cayn ka noqday la dilo inta la furfuraabaa sbeer baad laga dhigaa jidhka haddana dib uu isticmaala qayb labaad baa jirta oo ah n haddii unuga wax ka midi cilladoobaan maalan gaadhigii aad wadatay baatarigaa fadhiistay maxaad samaysaa ma gaadhigaa tuurtaa mise uun waxaad tijaabisaa inaad baatariga ka tuurto oo baatari kala geliso autovagy systemku wuxuu sameeyaa unugu marka qaybay cilladowdo qaybta cilladowday buu ka tuuraa dabeetana waa loo ribeergareeyaa qaybtii la tuurayna dib baa loo burburiyaa dabeetana waxaa laga dhigaa wuxuu isticmaali karo jidhku idan waxay leeyihiin sistemkaasi inuu si xooggan u shaqeeyo waxyaabaha kiciya ee dib u soo qaada waxaa ka mid a bay leeyihiin soonka haddaad soonto bay leeyihiin sistemkan shaqadiisaa fiicnaanaysaa dadminiis waxay leeyihin haddaad rabto inaad dhallinyaro noqoto soonka badso haddaad rabto bay leeyihin inaad hore u gaboobin soonka badso haddii jidhku ku yaro duuduubmo bay leeyihin oad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin yacni kullu daalika waxay leeyihin waxaa tari kara soonka waa soon sideeya markaa awal waxay odhan jireen cunnada iska daayo liin macaanta cab waxaan iska daayo biyaha cab waxaan iska daayo wuxuu leeyahay brofesorkaasi waxa ugu fiican lix iyo toban saacadoodna inaad soomanaato sideedna wax cuntid lix iyo tobankaa saacadood ee aad soontee sida rasmiga aad u soontay bay leeyihin unugyada liitaa way dhimanayaan unugyada awalba tamarta daraa shaqada way ka baxayaan kuwa systemkanna waa la kicinaya waxyaabaha kiciya gaajadaa ka mida bay leeyihin systemkanna waa la kicinaya systemkaasi markaa wuxuu samaynayaa inuu wixii unugyada liitaa ama ribeerka u baahan labada shaqaba inuu qabto taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin haddaad caafimaad rabto soonka badso weliba ra'yigiisu wuxuu yahay waxa fiican bay leeyihin toddobaadkii inaad laba maalmood soonto shareecadu maxay qabtaa toddobaadkii maxaa laynagu yidhi waxaa idiin sunno ah inaad soontaan maxay isniin iyo khamiis gaalka jabaniiskii wuxuu leeyahy waxaa fiican toddobaad kasta inaad laba maalmood sidaasi yeesho waxay leeyihin haddii kale inaad bilisku bixiso bay leeyihin ciddaan laba labadan soomaynina maxay soontaa bil bay soontaa idan waxay leeyihin soonku kow iminka waxay qabaan soonku inuu yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee caafimaadka laga qaado waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka caafimaadka qaba caafimaadka u kordhiya dad badanoo xanuunsanayana xanuunada ay kaga takhallusi karaan ilaa xad ay hadda tijaabooyin wadaan ah haddii soonka loo badiyo dadka kasar ku dhaca ama waxaanay ku dhacan ma ka bogsan karaan aaraadaasa hadda taalloo la wadaa nin caalima muslima wuxuu qoray kitaab la ydhaha mucjisatu siyaam ugu dambayntii dhegaystow soonka ka hor haddii jadwalkaaga cunto uu qaldanaa isku day in aad saxdo cuntadaada oo aad hagaajiso isla mar ahaantaana aad ka fogaato caabuqyada kala duwan waxyaabaha keeni kara sida warbixinteennii hore ee sokorta aynu kaga soo hadalnay aynu ku soo faahfaahinay in sokortu ay xanuunnada ugu badan ee jirkeenna ku dhaca ay dabar u tahay bakteeriyada kala duwan ee jirkeenna ku nool haddaba dhegaystow isku day in aad jadwalkaaga saxdo markaad ramadaanka dhammaysato insha allah aad buu u mahadsan yahay rabbaani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu